kobaca dhanka waxbarashada ayaa laga dareemayaa magaalada baledxaawe ee gobolka gaduuda yarta oo u dhalatay degmada ayaa wal hore u hayaami jiray wadamada dariska balse sidii hore haatan wuu ka duwan yahay degmadu oo waxaa laga hirgeliyey iskuulla waxbarasho haddaba qaar ka mid a macalimiinta wax ka dhigay iskuullada degmada baledxaawo ayaa ka warbixiyey kobaca waxbarasho ee degmada baledxaawo magacay waa maxamed hire waxaan ahay maamulaha dugsiga hoose dhexe balxaawo waxaan rabaa inaan warbixin yaroo kooban ka siiyo tvga qaranka marxaladaha iskuulaadka degmada balxaawo ay soo mareen iyo hadda xilligan la joogo marxaladaha ay marayaan sidaa ogsoonahayboo toban sano ka hore dugsiyada baledxaawo ma ahayn mataqaanaa kuwo tiro iyo tayaba ka dhisan aad bayna u liiteen ilaahima haddiis guddiyo ka kala socda degmada iyo mataqaanaa wasaaradda waxbarashada heer qaran iyo heer maamul goboleedba inay mataqaanaa iskaashadeen iska kaashadeen sidii loo kubcin lahaa sarena loogu qaadi lahaa tayada waxbarashada degmada balaxaawo tobankii sano ee lasoo dhaafay waxay iskuulaadka degmada balaxaawo gaareen heer aysan horay u gaarin waxaa jira in la qaatay imtixaanaadkii qaranka markii la aado dhankaasi dugsiga sare iyo imtixaanaadkii isteetyada markii la aado dhankan dugsiga hoose ilaa maadiis ardaydii u dareeri jirtay wadamada dariska ay waxbarasho u raadsan jirtay hadeertan waxay ka maarmeen in ay aadaan wadamada dariska ama ay waxbarasho u raadsadaan ayagoo ka helayaan mataqaanaa waxbarasho tayadooda sareyso shahaadadoodana ay mataqaanaa muctaraf tahay meel kasteetana laga aqoonsan yahay isla degmadooda baled xaawo
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu cabdikaafi aadan maxamed waxaan ka mid ahay macalimiinta wax ka bara dugsiga hoose dhexe elat muslim integrated academy oo ku yaala degmada baled xaawo ee gobolka gedo degmada baled xaawo waxay ku soo tallaabsanaysay waayadii dambe waxbarashada dhankeeda kobac aad u muhiim ah marka hore waxaa loo gudbi jiray degmada mandheera ee gobolka waqooyi bari dalka kenya sidoo kale dad kale waxay aadi jireen degmooyinka kale etoobiya ayagoo maaragtay dhanka doolow ka gudbi jiray waxaad moodaa sanadadii dambe boqolkiiba siddeetan ama sagaashan aan idhaahde in gudubkaas uu soo yaraaday baad moodaa oo baahiyihii waxbarasho oo dhammaystiran maxaan ku dhahdaa laga helay degmooyinka xuduudka ku teedsan